ku bilowna maleeshiyada al-shabaab ayaa saaka la wareegtay gacan ku-haynta magaalada camaara ee gobolka mudug kadib markii ay deegaankaasi ku soo qaadeen weerar ku bilowday qarax lala egtay xerada ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug faahfaahinta wararkii u dambeeyey waxa inoo soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq weerarka oo ku bilowday qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa waxaa xigay dagaal toosa oo u dhexeeya qeybaha ciidamada ee ku sugnaa camaara iyo maleeshiyadii al-shabaab ee weerarka ku qaaday camaara inkastoo ay adag tahay helista xog dhaba oo ku aadan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkii ka dhacay camaara haddana warar kala duwan oo laga helaya dadka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidamadii ku sugnaa camaara ayaa kusoo warramaya in maleeshiyada al-shabaab ay muddo kooban gacanta ku hayeen camaara islamarkaana ay qabsadeen gawaari ay lahaayeen ciidamada dowladda sidoo kalena ay dhinteen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire faragle oo v o a la hadlayay ayaa waxba kama jiraan ku sheegay wararka sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay qabsadeen camaara islamarkaana ay gaadiidkii ciidan ay la wareegeen bismillahi raxmaan raxiim saakii tacaruurnimadii hore ayaa qolooyinka nabadiidka oo ay baabuur qaraxa kusoo wareereen goobaha ciidamada ay joogaan oo magaalada camaara agteeda baabuurta ay laba baabuur bay wateen laba baabuurna waxay ahaayeen waxay ahaayeen baabuur cari ku jiro oo maaragtay ay ka dhigayeen in dad cari wataa ay yihiin marka khasaara waa jiraa laakiin iska caabin kulul ayay kala kulmeen oo aada u xooggan ciidamada iyaduna si geesinimole ayay uga hortageen arrintaas waana ay farxadeen oo waa waa la kala ceydiyey kadib markii ay farxadeen oo ay banaanka u baxeenna dowladahana saaxiibka nahay ayaa kor ka duqeeyey waxaan filaynaa wixii meesha kusoo duulay inaan waxba ka laaban oo goobahooda uga laaban deegaankii iyo magaaladii iyo dhulkeeda annaga hadda joogo duulaan kan ka culus ayuu ahaa kii ay ku qaadeen fariisinkii ciidamada ay ku lahaayeen inta u dhexaysa shabeelow iyo caad mar kale ayay duulaan idinku soo qaadeen duulaamadan way isxigxigaan maxay tahay qorshaha ciidamadiinu ay ka leeyihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab qorshaha ee ciidamadeeda ay ka leeyihiin al-shabaab adogta guulo waaweyn baan kasoo weynay dhulaadi ballaadha waa laga qabsaday waxa hadda ay ay wadaana waa iska nafli caali ee baabuur laga soo dhigaayo shicib iyo xoolo lagu soo guraayo baabuurka hadda saakay cari buu waday baabuur cari wada oo rakaab oo biiji oo ay dad loogu talagalaya in dad ganacsata ahi ay wataan ayay ayay xirfadaano soo daayan ee ciidamo iyo dagaal qaabaysan oo ay meesha ka wadaan majo dagaal ahaan iyo qaab ahaanba annaga brogramkaasi la wareegnay haatan way degan tahay jug waa degaya in magaalada camaare ay gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen ciidamo badan ay ku laayeen ma jirtaa waxba kama jiraan gacanteeda ku jirtaa camaaro mar mana qabsan dadna kuwa lenakan gacanteeda ku jirtaa meesha oo ciidamada fariisimada oo ah meel u dhow ayaa dad wax ku gaareen oo waardiyihii iyo baabuur meeshaas diilay oo mid baabuur halaysan iyo baabuur kale oo qaraxi soo gaaray laakiin sida kale oo dhan waxa weye markay dib u laabteen oo ciidamadu ay aada iskaa caabiyeenna hab farsamaysanaa oo walba u diyaarsanaa ayaa lagu qaabilay oo cid kale waa laga duqeeyey dhulkana waa lagu baxsan dhinaca kale ciidamo kusii jeeday camaara ayaa gaadiidkii ay wateen lala eegtay qarax waxaa sida ay wararku sheegayaanna ku dhintay sarkaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cabdi maxamed faarax dhafoor halka qaraxaasi ay ku dhaawacmeen lix ka mid a ciidamadii daraawiishta galmudug bilowgii bishaan ayay ahayd markii ciidamo ka kala tirsan galmudug iyo dowladda soomaaliya ay la wareegeen camaara halka oo muddo sannado ah ay maamulayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ha yeeshee maleeshiyadii weerarka ku qaaday camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan lagu duqeeyey inta u dhexaysa camaare iyo caad lamana oga khasaaraha duqayntaasi ay u geysatay maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo